muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay qayladhaanta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay ka muujiyeen doorashooyinka qasabka ah ee dowladda federaalka doonayso inay ka qabato gobolka banaadir dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey in ay xitaa ka fakan waayeen ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulaadka magaalada muqdisho kuwaasi oo ay si qasab ah ku diiwaangelinayso dowladda federaalk oo qaratay inay diiwaangelinayso ardayda ayaa waxa ay si ad u sheegtay in ay gaartay goobaha waxbarashada si ay u diiwaangeliso ardayda wax ka barata goobahaas waxaana arrinkaasi xaqiijiyey cabdulaahi salaad yarow oo hubin sare ka ah guddiga dowladda federaalk u xeel saaratay doorashooyinka sida aad la socotaan degmooyinka oo dhan waxaa ka socda isdiiwaangelintii codbixiyayaalka ilaa la gaaray si loogu sii dhowaado in iskuullada iyo jaamacadaha iyo lagu baahiyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan laakiin waxay u baahan yihiin sharaxaad iyo dadka in loo sharaxo sida ay isu diiwaan gelinayaan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay dadka ka hor imaanaya doorashooyinka ay qabanayso dowladda federaalka